markana kusoo dhowaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo aad xilidan kala dhegeysataan ibraahim xasan danduray iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiin doona
kusoo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha nuur noo soo qaba dhabaalka ugu horreeya warqadda ugu horraysa daanduley waa hambalyo aroos waxaana inaga soo gaartay aabba muuse xaamud yuusuf iyo xaaskiisa iyo carruurtooda axmed cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdulaahi cismaan xaamud xaaskiisa iyo carruurtooda cabdiraxmaan cismaan xaamud iyo xaaskiisa iyo carruurtiisa maxamuud muuse xaamud iyo xaaskiisa waxaa kaloo ku jira dadka diraya xuseen muuse xaamud iyo idriis muuse xaamud muxidiin cismaan xaamud iyo cabdifataax xasan xaamud maxamed cali xaamud doctor cabdirasaaq cali xaamud iyo eedaxaawo xaamud yuusuf saygeeda iyo caruurtooda eeda abyan xaamud yuusuf iyo caruurteeda eeda xamse xaamud yuusuf iyo yuusuf muuse xaamud jibriil cismaan xaamud iyo luqmaan xasan xaamud cabdirasaaq muuse dhambaalka aad ayuu u dheeryahay waxaa kaloo ku jira dadka diraya eeda maryan xaamud yuusuf iyo xaliimo cismaan xaamud iyo caruurteeda faadimo cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda zaynab cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda maryan cismaan xaamud iyo caruurteeda iyo madiine cismaan xaamud saygeeda iyo caruurtooda aamine cismaan xaamud iyo cumar muuse xaamud faadumo cali xaamud caasho cali xaamud dhammaan reer xaamud yuusuf geedi oo kala jooga magaalooyinka gaarisa nairobi colombos ohio ee dalalka kenya iyo maraykanka waxay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan yuusuf cali xaamud iyo mine maxamed cali oo dhowaan arooskooda uu ka dhacay magaalada minneabolis ee gobolka minnesota waxaanu leenahay isku waara oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray agaasimaha t v-ga hirshabelle cabdikariin cumar macalin aalus agaasimaha raadiyo jowhar maxamed abuukar caseer cali maxamed warsame caleeg bashiir cali daahir xasan cumar macalin zahro cumar macalin saalim axmed saalim deeqo axmed ibraahim mustafa cali axmed cabdulaahi shariid qanyare ismaaciil maxamuud cumar rufaaci cabdi xuseen iyo cabdulaahi cumar macalin iyo asxaabta waxaana ay jecel yihiin inay taaniid gaarsiiyaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaas oo loo bixiyey muscab cabdirasaaq waxay leeyihiin allah ka dhig kii soo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtare aamin ayaa leenahay aamiin ayaan ana u raaciyay heesta ugu horreysa ee aan ku furan doonno heesaha aan maanta u hayno dhegaystayaasheenna waa heesta leybkii jacaylka waa ereyadii xuseen uu faarax allah u naxariistay iyo fanaanada codka macaan maryan mursal ciise
dambaalkana waxaa uu noogu yimid xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadle xaaji xuseen iyo xaaskiisa caruurtooda iyo axmed cabduqaadir xasan sheekh cabdiraxmaan barkhadle xaaji xuseen xaaskiisa iyo caruurtiisa axmed cabduqaadir sheekh faarax iyo maxamed shaafi ow xasan nuur oo ku magaca dheer abaadi khaliif cabdulaahi macalin cabaas saciid cabdi qaasim cabdiqaadir moxamed nuur cabdiraxmaan seynab cabduqaadir sheekh faarax iyo khaliif maxamed daahir sheekh faarax iyo cabduqaadir macalin daahir iyo marwadiisa iyo caruurtiisa waxayna taaniyad gaadsiinayaan yuusuf cumar sheekh iyo faadumo sahra maxamed macalin ibraahim oo ku aqalgalay magaalada jigjiga ee dowlad deegaanka soomaalida etoobiya waxaana ay leeyihiin isku waara eebbanaydan kale sii owlaad qeyr qabta aamiin waxaa noo baaqaya dadka kale ah qadar sugow salaad iyo cabdicasiis sugow salaad basare sugow salaad iyo falxado cali daahiya dhuuxo xuseen cabdi iyo zamzam xuseen cabdi nastaaxo xuseen cabdi xabiibo salaad jilcow iyo cabdixakiim maxamed salaad sacdiye sheekh yuusuf iyo daawud cabdulaahi warmooge xariiro isaaq shiihow iyo iqra maxamed salaad dhammaan asxaabtani waxa ay hambalyo iyo bogaadin ay halkan uga dirayaan farxaan maxamed salaad iyo hinde xuseen cismaan oo arooskooda uu ka dhacay degmada doqlow waxaana leenahay gacal iyo sukeeyaba gurigeena lagu farxa isku waaro ubad kheyr qaban allah idinku arsaaqo aamiin heesta kale aan idin ciyaarayno waa shimbirihow waxaa qaadaya cabdulla yuusuf hanuuniye
waad tahay heestaasi la yaabka lahayd iyo codka macaan cabdalla yuusuf hanuuniye haddii aan intaasi ku dhaafno dhambaal tahniyada aroos ayaan hayaa daanduray waxaana uu naga soo gaaray dadka kale ah muuse nuurow xasan iyo maxamed nuurow xasan sacdiyo nuurow xasan iyo xabiibo nuurow xasan cabdicasiis shirfow iyo aadan cabdi dhaqane xabiibo cabdi dhaqane iyo mustafa cabdi ibraahim qureesha borow buulle iyo cabdi doqane dhammaan reer nuurow xasan iyo reer cabdi doqane iyo reer cabdishiid oo kala jooga dalka iyo dibaddaba iyagoo isku duuban waxa ay halkan uga hambalyeynayaan awees nuurow xasan iyo faadumo xasan cismaan oo ku aqalgalay dhowaan magaalada baydhabo waxaan leenahay wiil iyo caano gabar iyo caano isku waara waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray hooyo nuuro axmed cosoble habaryar maryan axmed cosoble habaryar nadiifo axmed cosoble iyo abti maxamed axmed cosoble reer cusmaan cali oo kale ah muxudiin cusmaan cali sacdiyo cusmaan cali madiine cusmaan cali leyla muuse jaamac faadumo maxamuud cusmaan daahir cumar macalin maryan cumar macalin qaali cumar macalin maxamed amiin cabdikariin cumar iyo dhammaan asxaabta waxayna taaniyadda wadajira gaarsiinayaan cabdirasaaq cusmaan iyo hodan cumar macalin oo wiilu ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyey muscab waxay leeyihiin soo weynou noqo kii waalidkii dalkiisa iyo dadkiisa waxtara aamiin warqadaha aroosyada ayaa toddobaadkan ugu badan waxaa dhambaalkan uu naga soo gaaray maryan ibraahim geedi riyaaq ibraahim geedi iyo cabdifataax ibraahim geedi maqdis ibraahim geedi iyo maqsuudo ibraahim geedi cabdikaafi ibraahim geedi iyo xasan nuur ibraahim geedi xuseen ibraahim geedi iyo aabo ibraahim geedi ibraahim iyo hooyo faadima qaasim axmed iyo daxaliime maxamed iyo jibriil qaasim axmed faadimo zahro jibriil qaasim iyo aadan jibriil qaasim maxamed amiin jibriil qaasim iyo cabdulaahi yare jibriil qaasim injineer borow iyo cabdiweli faarax bare cabdicasiis maxamuud cabaas yaasiin ibraahim dhammaan asxaabtani waxay hambalyo aroos oo wacan ay halkan uga dirayaan farxiyo jibriil qaasim iyo maxamed ibraahim geedi oo arooskooda uu ka dhacay xerada qaxootiga dhagaxley taariikhdu markii ay ahayd toddobiiyo labaatanki bishan juun ducadu waa dhankiina ay yidhaahdeen waxaan leenahay isku waaro oo ubad kheyr qaba allaha idinkala siiyo aamiin dhankii heesaha haddii aan dib ugu laabanno goormaa kuugu dambeysay heesta ilwaad qurux iyo fanaanka cumar dhuule cali
dharaarta qatankee la qaawan yahay dharaartaan qoratiyo qudhaanja maqnayn qudhaydaad goyse baa lagugu qori malaa'iigta qalinka loo dhiibiyo ilaaha qaadirina wax qarin maayo qiilaad ku baxdaana kuuma qorree qowlkee baad la hortegay qiyaamaha haddii waa adduunye adiga irdhowde oo axdigaynu dhiganiyo wacadkii ilowde haddii waa adduunye adiga irdhowde waxdigaynu dhiganiyo wacadkii ilowde afkunka malihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waysku arki doonaa afkunka malihi ay uurka iga tahay amaana allah inaan yahay akhirana way waysku arki doonaa haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilkaan galo isa seegdhaxo inta lay arjumo awgalaygu naco haddii ogdaabiyo od laygu shido ama iilka aan galo isa seegdhaxo inta lay arjumo awgalaygu naxo albaabkii qalbiga adaa oodayo iriidaw xidhee hooy haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay albaabkii qalbiga adiga oodayo iriidaw xidhee haddaan aamin jirin mangalo adduunyada maxay ka agdhigay
dambaalkan wuxuu noogu yimi jaamac miro colaad hooyo furdowso cabdi axmed iyo awe cabdi colaad iyo maxamed jaamac mire aadan faarax farasle iyo sadiiq asad januune mustafa qaasim cabdi iyo liibaan cabdinaasir aadan iyo fitaax xuseen iyo hodan jaamac mire fartuun jaamac mire saciido jaamac mire raxmo jaamac mire dhammaanna waxa ay jecel yihiin inay hambalyo gaarsiiyaan cabdikaafi jaamac mire iyo ifraax cabdi dhagaafe oo arooskooda uu ka qabsoomay cabud waq waxaanay leeyihiin arooskiina kala kulma bashbashii barwaaqo iyo owlaad qeyr qabta aamiin amiin ayaanan u raaciyey hambalyo dhalasho ayaa gacanteeda kusoo dhacday daandurey waxaana ay naga soo gaartay ayaad maxamed aadan cabdiwahaab maxamed aadan cimraan maxamed aadan sulaymaan maxamed aadan daa'uud maxamed aadan sayma maxamed aadan maxamuud maxamed aadan iyaas waa ilyaas maxamed aadan iyo mustafa maxamed aadan cabdikariim maxamed aadan maryam maxamed aadan xaniifa maxamed aadan iyo umaana maxamed aadan hooyo umeyma cabdikariim iyo hooyo zayra muxidiin dhammaan reer maxamed aadan waxay tahaniyad dhalasho ay halkan uga dirayaan muhaab maxamed aadan iyo shaakira maxamed axmed oo ay gabar ugu dhalatay deegaanka cawjaba ee gobolka shabeellaha hoose waxaan leenahay gabadhaasi ha noqoto tii dadkeeda dalkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin haatan waxaad ku soo dhawaataan heesta ugu dambaysa barnaamijkeena hambalyada heesaha
heestaasi ayaana ugu dambaysa barnaamijkeenna hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idinla socodsiinayay ibraahim xasan daandurey iyo aniga oo ah nuur xasan nuur tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
tahay heesaasi barnaamijka hambalyada iyo heesaha ayay u dambeysay ibraahim xasan daandurey iyo nuur xasan nuur bukhaari ayaa inala socodsiinaya halkaad ka dhegeysanayseenna waa v o e